inta badan dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada wacyigelino ku aadan sidii dhallinyarada ay u samaysan lahaayeen xirfado kala duwan si ay u maareeyaan nolosha qoyskooda balse guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey in ay muujiyaan doorkooda ku aadan ka qayb qaadashada amniga gobolkani
in ay yihiin inay amni ay yihiin inaad ogaatiin ayaa maarta waxaana amniguna haddaanan idinku naftiina aa qod ka shaqaynina inta maamulka iyo inta maaragtay mas-uuliyiinta ma keeni karaan amniga amniga waxaa keeni karo bulshada bulshadana waxay dadkaan waxay yihiin adeegayaal adeega mataqaanaa waa qofka qidmayhayo dadka uu adeegayo dadka wuxuga qabaayo dhinaca kale guddoomiyaha oo hadalkiisa sii bata ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in dhallinyarada ay la shaqeeyaan maamulka gobolka maadaama iyagu ay yihiin dadkii bedeli lahaa maamulada haatan ka jira dalka annaga maamul haddaan nahay oo mas-uuliyiinta maamulka aan nahay waxaa maamul ka nahay meesha idinka iyo meeshaad degantihiin naftiinna iyo maalkiinna iyo xooggiinna ayaana rabaa inay qurux iyo wanaag iyo horumar iyo sharaf dalkan tiisaan lagu gaaraa rabaa haddaan idinku xooggiinna jeclaysatiin oo xoolihiinna jeclaysatiin oo maskaxdiinna jeclaysatiin oo gurigiinna kula koobnaatiin waxa la qaban karaa wayadiin dhallinyaratiin adinka ayaa u hor leh berita waxaa laga yaabaa qayb idinka mid ah inay maamulkan ay ama qabtaan ama ay qaybo ka noqdaan qaybo ka mid ahoo magaaladan ama maartay waddankan ka mid ay maamulkooda ay qabtaan berita ayaa laga ka yaabaa qof la dhalatay maamulka ama qof la dhalatay masarka ma jirto waa wax ilaahay uu bixiyo qof kastana ilaa waktigeeda soo maraysaa si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkaa dambe sii xoogeysanayo wada shaqaynta ka dhexaysa mas-uuliyiinta gobolka iyo shacabweynaha ku nool gobolkani shabeellaha dhexe